You're with SBS Radio.
geeridii ku timid guddoomiyii hore ee duqii hore ee magaalada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo shalay dalka turkiga ku geeriyooday runtii geeri naxdin xanuun badan ayay ahayd dal- dalka dalka qatar wa inaa dalka khadar inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto intii uu ka tegay carruurtii iyo ehelkiisiina sabar allah ka siiyo shaqadii uu hayey oo aan dhihi karo anigu waxyaabo badan oo kaga duwanaa dadkii hore gaar ahaan dadka dulman dadka guryahooda la haysto dhalinyarada dadka taagta daran dadka eh, disabilityga eh, da- dhalinyarada sportiga intaasoo dhan wuxuu ahay nin mar walba ku dhex jiro u adeego iyagana waxaan u rajaynayaa mid kheyr qaba in ilaahay uu u soo xulo oo nimanka madaxda ah oo dalka hogaamiya ay nin kheyr qaba usoo usoo usoo usoo xulaan Eh, arrinta labaad oo ku saabsan eh, eh, madaxweynaha oo la- kala la noqday jinsiyaddii uu dalka maraykanka ka haystay ee iska qaaday oo asagu go-aan ku gaaray dabcan waxay ahayd de madaxweynaha markii la doortay wuxuu ahay madaxweyne haysto dhalasho ee maraykana dad badan waxay rajo ka qabeen maadaama eh, ninka la doortay ama odaga la doortay uu oday muxuu ahaa maraykanka dhalashadiisa haysta uu yahay in wax weyn dowladda maraykanka oo ah dowlad eh, da- xiriir weyn iyo dhaqaale intaba leh in rajo weyn laga qabay inay wax weyn uu ku soo kordhiyo oo uu yahay nin muwaadin maraykana hase yeeshee arrintaasi waxay xoogaa hoos u dhacday markii odagu ama madaxweynuhu uu dhowr safar ka baaqday waxaan rajaynayaa arrintaanu waxay darsi u tahay eh, madaxweynahana runtii sharaf bay u tahay eh, maanta maqaam fiicanuu ummadda soomaaliyeed ka gaaray noloshiisa inta ka hartayna de- dastuurkaa damaanad qaaday in noloshiisa la damaanad qaado sabab ugu sii haystaa oo haba yaraatee ma jirto oo muxuu ahay uu ugu sii dheganaado Eh, dhalasho maraykana mar haddii noloshiisana la damaanad qaaday mansab iyo magacna dalka soomaaliyeed uu ka gaaray waxaa kaloo ay fursad u tahay inaan hadda kadib eh, dad haysta dhalashada dalal shisheeye inaysan dalka soo hunguriyeen oo aan weliba qabo in lagu daro shuruudaha ama dastuurka lagu daro awal waxay ahayd ninku inaanu qaban dumar ajnabiya ama guursan intuu xilka hayo in lagu daro inuu dhalasho shish- dhalashada shisheeyaha dhiga ninka madaxweynaha dalka ka noqona labadaas arrimoodba waa waa guul weyn oo ummadda soomaalidu soo hoyo ee marka la fiirsho qof aragtidii maaha waa wax liigala oo sharci ah marka anigu dhinaca sharcigaan ka fiirinaya sharciga ee immigration actiga maraykanka article three four nine a iyo four ayaa wuxuu qabaa in qofka maraykanka ahi haddii uu waddan kale tago isagoo waddankiisa allegiance iyo loyality u haya maraykanka uu mid kale intuu tago uu markaa u dhaarto inuu isaga u noqonayo daacad ee waxaa laga rabaa inuu soo cesho ee jinsiyaddii hadduu ahaa qof ku dhashayna inuu soo cesho haddii uu yahay qof qaatayna inuu soo cesho marka legal wax ah weeye inta anigu aanu ahayna ee ninka la yidhaahdo farmaajo ee iyo cabdiweli labadaba waa la weydiiyey arrimaha oo waa lagala hadlay ee, ma garanayo haddii tan cabdiweli meeshii ku dambeysay laakiin maadaama isagu madaxweyne soomaaliyeed yahay aad baa loo bareshar garayn jiray in uu ee, ka takhalluso midda ah now midda loo baahan yahay in la ogaado waxa weeye wadamo badan oo wadamadii hore oo soviet unionka laisku oran jiray, anigu waxaan hubin latvia inay tahay iyo ukraine inay tahay baanan garanayn Eh, laba waxaa jira qof oo maraykan ahaa oo ceshay ee, dhalashada ay ka haysteen wadamada maraykanka markay ka noqdeen madaxweyneyaal wadankooda laakiin markii ay madaxweynimadii ka tageen bay gadaal u dalbadeen waana la siiyey marka dhaqan maraykanka ka jira weeye maaha macnaheedu inuu dhumaayo Ee, inay tahay arrin ee, muxuu ahaa wanaagsan ee, iyo in kale waxay ku fiicnaan lahayd inuu inayan jirin haba yaraatee wax ah ee, inuu yahay nin ee, muxuu ahaa ka madax bannaan dhinaca sharciga bay ahaan lahayd in la qiyaaso inuu waxa uu sameeyey ee, wax wanaagsan oo soomaalinimo ay tahay iyo in kale anigu ma qabo inay soomaalinimo ahayd mana qabo inuu dana kale isagu ka leeyahay oo wax kale sida dadku ay soo qorqorayaan ay tahay laakiin waxaan qabaa inay tahay wax sharciga maraykanku uu qabo inaadan ahaan karin madax waddan kale adigoo u dhaartay waddanka maraykanka ah maadaama aad u dhaaranayso waddankaa madaxweynaha u tahay inta aad xilka haysana waa inaad soo celisaa muddaa la khasbayey muddaa lala hadlayey muddaa loo sheegayey calalaqal hadduu ceshi marka waxaan qabaa inay tahay anigu wax sharciya ayan ahayn soomaalinimo iyo nationalism iyo wax shuqdaninimo inay tahay run ahaantii waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo u baahan in lasoo dhoweeyo arrinta ama tallaabada madaxweynaha uu qaaday waa arrin ku qotonta siyaasad ma ayan ahayn arrin xagga sharciga ah sababto ay tahay markii horeba ma ayan jirin sharci u diidaya qof laba jinsiyadood haysta inuu soomaaliya madaxweyne ka noqdo sharcigaas ma uusan jirin balse waxaa jiray cadaadis badan oo dhanka siyaasadda ah oo niman dhanka mucaaradka ay doonayeen arrintaa iyada inay uga faa'iidaystaan tallaabada madaxweynaha uu qaaday marka waxay soo xiraysaa cadaadiskaas isaga ah ayuu soo xirayaa waxaana laga yaabaa inay u gogol xaarto maadaama lagu guda jiro diyaarinta dastuurka soomaaliya in madaxweynaha in ay sharci noqoto in qofka soomaaliya madaxweyne ka noqonayo ama qofka ka mid noqonaya golaha wasiirada ama qofka ka mid noqonaya baarlamaanka laga doonayo in haddii uu leeyahay laba jinsiyadood in uu mid ka tanaasulo si uu xil uga qabto soomaaliya ama baarlamaani ama wasiir ama madaxweyne taasaa laga yaabaa inay uga walxaarto waan soo dhoweynayaa jaamaca s b s waad mahadsan tahay su-aashan waa su-aal xiisan oo topicala marka waa arrin annagoo dhan aan doonayna inaan ogaano sababta madaxweynahana uu uga tanasulay gaashihiisa maraykanka aheed laakiin waa arrin la soo dhoweyn karo oon filaya inay ku daydaan siyaasiyiinta kale ee soomaaliya o dhan ay ku daydaan oo qofka hadduu soomaaliya madax ka yahay uu muujiyaa soomaalinimadiisa in arrinta ay dastuur iyo xataa ay legal gaartaba ma rabo waxaan rabaa qofka soomaaliya shaksinimadiisa inay tusto inuu yidhahdo haddaan aniga waddankayga kusoo noqday oon rabay inaan madax ka noqdo waa inaan waddankan aan u noqdaa looyal waddankayga kan wey laakiin ma yeelan kara laba waddan kale iyo saddex waddan kale dhalashadooda looma obaana in la sharciyeeyo sharciyeyntu waa arrin kale weytaa waxyaalo kale kale keenaysaa aniga fikraddan waxay la tahay fikrad fiican laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano more details yani sababaha keenay iyo waxa ka dambeeya in ogaadaan iska fiirsanaan lahayd intaan adiga maqashay ama intaan aqrinin baan ognahay laakiin sideedaba waxaa moodaa wararka naga soo gaara dalka warar buuxa maaha marka way fiicnaan lahayd in madaxweynaha laftiisaba laga maqlo ama qof magaciisa ku hadlaya laga maqlo oo details la helo oo yihahdo sababtan ayaa ka dambeysay waxaana igala sii muhiimsan weliba in lagu daydo oo dadka kale ee haysta dhalashooyinka kale ee madaxda waddanka kamid a inay kulligood ka tanasulaan waayo waddankaada ayaa looyal u tahay waddankaada ayaa macnaha xaq kugula waa inaad tustaa dadka dhalinyarada iyo dadka soo koraya in waddankaada uu ka muhiimsan yahay waddamada kale waayo dad waddan kale dhashadiisa haysato haddee markaa khalaad baa soo baxaya waxyaalaha anigan kula hadlaya dhigi jiray kamid tahay arrimahan horta iyadoo ayn xogta inaan soo xasna xogta aynu helayno dhinaca ma ha noqoto qaanuunka meesha la yidhaahdo maraykanka ama madaxweynaha waxyaabaha ku kalifay inuu ka tanaasulo dhalashadiisa maraykanka inagoo ay aad u yar tahay oo xadidan tahay warqadda warqadda faafinta oo ka soo baxday madaxtooyada keli ah ayaynu hadda haynaa oo xataa wax personal madaxweynaha shaksi ahaan qoraal ah oo ama cod ah oo isaga ama hayno taas marka haddaynu kaba soo qaadno run inay tahay waxaan isleeyahay dee kolley shuruucda maraykanka ayay u taallaa waxyaabaha ku kalifi kara oo siyaabo badan maraykanku dee dhalashada buu kala laaban karaa madaxweynaha maxaa yeelay waxaa dhici karta inay iyagu dhahaan khiyaano qaran baad gashay way ku eedayn karaan sida madaxweyneyaal hore oo badan ay ugu eedeeyeen waxay kaloo ay ku eedayn karaan waxyaabo kale oo heshiisya ah oo laga yaabo inuu isagu diiday ama ka gaabiyey oo ay rabeen inay la galaan oo cadaadis karasay oo kale ninkii xaamid karasay oo kale breshar bay saareen kadib buu ka tanaasulay dhalashadiisii waxyaabahaas oo dhan marka inagoo xogtu aynan ayna hayna ay yar tahay haddana waxaan dhihi lahaa aad iyo aad baan anu u bogaadinayaa una soo dhoweynaya madaxweynuhu in uu ka tanaasulo dhalashada dalka kale uu u hayo isagoo ah maanta shaksigii ugu mudnaa soomaaliya oo la dhihi karo waa astaantii qaran soomaaliya ee soomaaliya in uu ku ekaado dhalashadiisa maxaanku idhaahdaa soomaaliga ah si uu ugu madax bannaanaado ka go'aanka gaarista aayaha ummadda soomaaliyeed oo uu maaragtay si xooglan ula gorgortamo cid kasta oo ay arrimaha soomaaliya ay maaragtay ay ka wada hadlayaan madaxweynenimo ahaan iyo hawsh qaran ahaanba sidan baan baan ba baa runtii ah in maxaanku idhaahdaa madaxda ay samayso waxaana dhihi lahaa albaabkaasi ha noqdo mid furmay oo madaxda dalka ugu sarraysa in laga ilaaliyo atleast guddoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibaddu inaysan noqon karin qof dad dhalasho kala haysta si loo ilaaliyo danaha dadka soomaaliyeed Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.